maamulka degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ayaa in ka badan laba boqol oo qoys oo danyar ah u qeybiyey raashin loogu talagalay bisha barakeysan ee ramadaan taliyaha saldhigga degmada xamar jajab iyo guddoomiyaha degmada ayaa u mahad celiyey dadkii garab istaagga u muujiyey dadka danyarta ah maanta oo ramadaan kow tahay dad shacab ah ee reer xamar jajaba ee deegaanka ah dal iyo dibad loo isxilqaamay ayaa waxay go-aansadeen dad cadadooda gaaraya laba boqol oo ruux oo guri guri loogu tegay daruufahooda iyo xaaladooda lasoo qiimeeyey inay raashiin afuraadah ay u qeybiyaan nala wadaaga anagoo maamulkii ah iyo hay-adihii amniga kana guddoonnay codsigooda lana qeybinay saakay lagu qeybinayo xarunta degmada xamar jajab qof kastoo baxsaday waxaan leeyahay ajari xasanaad lasoo koobi karan allah ka siiyo intii u istaagtay ee ka dadaashay ee aragtay daruufaha jira u gudbisay walaalahoodina ajari xasanaad allah ka siiyo saakay aadaan ugu faraxsannahay runtii in laba boqoloo qoys meeshan wax lagu siiyo dadka raashinkaana hay-ad maysan keenin ee waxaa isxilqaamay bulshadii reer xamar jajab qofkii ilaahay wax siiyey oo dalka iyo dibaddaba leh dhammaantiinna waxaan leenahay ilaahay ajri xasanaad ha idinka siiyo ramadaanku bilaha kale waa ka fadli badan yahay waa ka khayr badan yahay dadka meeshaan hadda joogana waa dadkii ugu mudnaa oo runtii wax la siin lahaa guddiga ka shaqeeya u istaagana hooshana waxaan leeyahay ilaahay ajri xasanaad idinka siiyo dadka kale oo reer xamar jajaab ah oo ilaahay wax siiyana waxaan ugu baaqaynaa in dadka walaalahooda ah ay ku daydaan oo ay bulshadooda ay gacan siiyaan oo ay garab istaagaan qaar ka mid ah bulshada degmada xamar jajab ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan caawinta dadka aan haysanin wax ay ku anfuraan soo dal iyo dibad joogo oo keyrkan ka qayb galay oo ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyey dadkan walaalaha oo dhiban in bil ramadaan la afursiiyo wax weyn waaye kheyr allahni siiyo allahni barakeeyo jazaaka allahu kheyran meesha ka soo bixiseen ilaahay subxaana wa tacaala meelka kheyr hata ilah u bedel insha allah jazaaka allahu kheyr dadka qoraxay joogaan warkan ma sii badi karno ilaahani barakey insha allah maanta maalin ay ka mudan tahay oo maxaa lihi jira raashiinkan dad aad ku sadaqaysan laheedeen ma jirto miisaankiina xasanaadkana allaha idinku kabo waxaan kaloo halkan ugu mahad celinayaa walaalkay caabil maxamed faarax oo soo abaabulay barnaamijkan iyo dhammaan asxaabta kale mid ka mid a dadkii la gaarsiiyey deeqda raashiinka ayaa u mahad celiyey shacabka iyo maamulka gaarsiiyey raashiinkaasi ilaahay khayr horta allah naysiiyo intii raashinkaan soo baxsatay intii kasoo shaqaysay intii yacni oo juhdi badan kusoo bixisay dhammaantood yacni ilaahay yacni miisaankooda xasanaadka ilaahay oo kabo yacni wakhtiga ugu fiican ay raashinka ay bixinay haddina oo sadaqada yacni oo lamalama laaba oo soon la joogo hal qof ninkii afuriy waxwaa ajirkiisa yacni maba dhowaba yacni nabiga isku sheega yacni wax haddoo la faahfaahi karo yacni meesha horta ma aha si kastaba haatee qoysaskan ka faa'idaystay deeqdan raashiinka ayaa gaaraya in ka badan laba boqol oo qoys oo danyar ah